dabkan oo ahaa dab xoogan ayaa ka kacay subaxnimadii shalay mid ka mid a bartamaha suuqa weyn ee magaalada jigjiga gaar ahaan suuq lagu iibiyo dharka hudheyda ah meherado iyo qaybo ka mid a suuqa khudaarta ee magaalada jigjiga waxa uuna dabkani geystay khasaare hantiyeed iyo mid burbur ah balse ma jirto wax dhimasho ah oo ku dhintay dabkani ka kacay suuqa magaalada jigjiga daminta dabkani ayaa waxay qaadatay muddo dhowr saacadood ah waxaana goobta si deg dega u soo gaaray gaadiidka dabdamiska dowladda iyo hay-adaha ammaanka deegaanka oo iskaashanaya si ay u damiyaan dabkan waxaana lagu guulaystay in la xakameeyo dabka si uuna ugu faafin goobaha kale ee suuqa magaalada haddaba qaar ka mid ah ganacsatada uu khasaaraha ka soo gaaray dabkani oo la hadlay v o a ayaa ka warramay saamaynta uu dabkani ku yeeshay iyo sida ay wax u dhaceen magacaygoo saddexan waa cabdi yuusuf cabdilaahi oo ka mid a dadkan ku gubtay meeshan dhibaatada haddaan idinka warbixiyo waa haanta laydhka ee dhinacayga ku taalla ayuu dabku ka kacay saaka markay ahayd cabbaare lixdii iyo labayo tobankii iyo labaatan saacadda etoobiya dabku halkaasuu ka kacay haantaa laydhku ka kacay isla meheradeena macmacaanlaha ee ku xigta ee ninka lasaale laydhah uu leeyahay buu dabku ka soo dhex baxay deetana hoostuu soo maray dabku deetana saasuu anaga barbilowga ugu horreeyay halkaasuu dabku deetana intaasoo meheradood ku saameeyey waxaa laga gubta anaga meherada huudheylkaa waan lahay hantida naga gubatay waxaa lagu qiyaasi karaa hanti aad u badan weeye ilaa iyo markaan imanka qiyaaso ilaa labaatan milyan way ka badan tahay lacagta ku gubatay marka halkaas khasaaraha anagu dhacayna de wixii aan maganaysa halka uu leeyahay dee calaashaan maganaysa da wixii nalaga caawin kara dee maganaysa shukri axmed nuur amaje marka meeshan hantidan meeshan gubatay anigaa lahaa dhulka kirada wiilalbaa iga kiraystay laba weela ah iyo saddex khudradleeya bay ahaayeen soo magarasa iyo dukaan weyn oo bakhaaroo weyn oo xaggaa ka sii xiga waxay u dhaceen mar walba dee waka wiilasha khasaara gaadho iyagaad xabadxabad weersanaysin wuxoodii hantidoodii laakiin haanta kulli fidma cinda gaal waa haantan suuq dhexdii bay ku taallaa hantida iyadiina maanta way ku baabacdaday wiilal lama sheegi karayo weelahii oo rabadaankii intay soo buuxiyeen meel kastaba buuxdo soo ma garanaysid raashinkii wiilka shishe iyaga isaga khasaaraha gaadhi lama sheegi karayo marka waxa weeyaan khudaartii oo qoyanayd waxaan ku leeyahay waad yaabaysaa dee malaayiin baa ku baaba'ay wiilkan cabdidhaaran waa adigan arkay adduun isaguna khasaare yari ma soo gaadhin waxaan ka codsanaynaa marka ugu horraysa dowladdu inay dhibka yagan aragto marka waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh inay haantaa naga qaado dhankooda qaar ka mid ah gurmadka degdega ah ee gaadiidka dabdamiska iyo ciidamada ammaanka deegaanka ayaa ka hadlay siday ugu guulaysteen xakamaynta dabkani geystay khasaaraha hantiyeed tobankii iyo afartan daqiiqana waan nimid shan saacoo maalinimana waan ku gaadhnayn waad aragtaan tuubada biyaha ka socda maxtaragada iyo mashaqada meesha ka dhacdayna idinku hindhihinaa idin macallina marka walaalesay xaalad u dhacday wataa ciidanka shacab ciidan debdemis wax u kala hadhay malihin waa la isugu yimid dabkan ilaa iyo toddoba meheradood uu gaadhay fooqa ilaahay baa nagu bixiya waad aragtaa fooqa guriga fooqa xaggan waxay ahaayeen baan umalaynaya adu sideed meheradood way ka sijeeday afarna xagga dambay ahayd aduu isku fadhigooda kolley maana tirinin waad aragtaan ka af ka af indhihiinaa idin macallina walaale wax nafan ma jirto wax hanti aanbaasa aad uga khasaartay meesha wax biniaadam naftii ah kuma jirto bismillahi raxmaan raxiim magacayga maxamed axmed cumar allah mustaaanay meeshan waa ujeedaan waxa ka dhacay laakiin waan ka jawaabnay waxay ahaataba siay ahaataba waan ka jawaabnay annaguna waxaan u taagana afar labaatanka saac magaalada iyo degaankaba guud ahaan de wax allaala wixii dhib ee kasoo darsay inaan ma garanaysaa aan ka hortagno oon difaacno oo naftoodnada u horro ilaa ciidankan halkan jooga waad arki doontaane dee qayb waxaa jira iyagii iyo dabkii iyo ma garanaysaa wix meesha ka dhacay adaa kala geran yihiin ta kale annagu saacaddan oo kale dee annaga naftannada iyo waxaasoo kale ooma istaajinno saan u badbaadin lahayn magaalada iyo dhibka meeshaa ka dhacay ayaannu diyaar u nahay maye waxba kuma dhicin alxamdulilah alaab iyo waxa un gubtay mooyaane wixina waad aragtaan waa la baktiyey waa laga hortegey annaga ciidanka xooga gaarka ee magara madaxtooyada iskaashanayna baktinay haddana allah mustacaan waa nabadgelyo wixii dambiya wixii hore waan diyaar baanno inaanu difaacno haddaba qaar ka mid a ganacsatada uu khasaaraha u geystay dabkani ka kacay mid ka mid ah bartamaha suuqa weyn ee magaalada jigjiga ayaa waxay sheegeen in dabkani uu ka kacay mid ka mid ah haamaha leydhka oo ku taalla suuqan haddaba marka laga yimaado sida ay sheegeen ganacsatada ilaa iyo hadda lama xaqiijinin sababta rasmiga ah ee ah waxa uu ka dhashay dabkani waxaana dhankiisa wax ka weydiiyey islamarkaana la xidhiiray maareeyaha quwadda korontada laanta deegaanka injineer cabdulaahi abshir waxa uuna v o a u sheegay in ay wadaan baaritaanna ay ku ogaanayaan waxa sababay dabkan ayaa waxa uu sheegay maarayuhu in marka ay dhammeeyaan baaritaanadaasi in ay la wadaagi doonaan xogaha ka soo baxa warbaahinta maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga